halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r advantis world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheen sharafta loo ku soo dhowaada barnaamijyadeeni xiisaha la ay ka koobnaa labada qaybood qaybta kuwaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacay cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinay ismaaciil taadiyeyna barnaamijka maanta waa faarax aan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oan idinkugu bishaaraynayna inaad maqli doontaan heesooyin dhigiina u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idin rajeynaynaa dhegaysi wacan halkaad inagala socotaanna waa codka rajada haddii aad aynoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora xumaankannaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn inu leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajeynaynaa inaad barnaamijkani ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaana inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadlay doonaa shubanka iyo dhisantiriyada inta ka horeysan aynu dhegeysanno heestan galgaalkiyo gooshi awliidal garab weynta ugurta galobtaan imaanay garobka hobayte handiga galgaalkiyo gooshi awliidal garab weynta ugurta galobtaan imaanay garobka hobayte waadiga niyada guran rabbina kaaga baadhaday hubaabinaaye ee odashay u yeeriyeen gaanaha adnaashidee waadiga niyada guran rabbina kaaga baadhaday hubaabinaaye ee odashay u yeeriyeen gaanaha adnaashidee bal waxaad ka guratiyo martida aan aragne bal waxaad ka guratiyo martida aan aragne ganiisa weeye lagu guro caashaga bal waxaad ka guratiyo martida aan aragne bal waxaad ka guratiyo martida aan aragne ganiisa weeye lagu guro caashaga shillaha goodaygeed goolihii la wada yimi gadcaada wa ootal la korfagay xajada gudoftana ninkii galay
haddaba marka caruurta ama qofka weynba ay xundur hayso cudurka dysentria waxaa loo yaqaana cudurka xundurta ayaa loo yaqaana oo waxa waaye waxay leedahay caloolmajiir aad iyo aad u fara badan ama caloosha oo mataqaanaa ee qabintakeeda oo aada u batan haddii uu qofka saxradiisa sida biyaha u socoto waxaa haya shuban haddii xal ama mataqaanaa duuf dhig ah ay saxrada la socotana waa xundhur marka shubanka waxaa badanaa ama xanuunkaasiti ee lagu habeen karayaa ee iyadoo qofka bani aadamka saxaradiisii la baaro oo la geeyo mataqaanaa labartoriyada aad iyo aad mataqaanaa waxbartan wuxuu noqon karaa cudurkaasiti mid kadis ah ama mid raaga oo maalmo badan socda marka shubanku wuxuu u badan yahay oo halisan yahay caruurta ayuu u dhibaateysan yahay oo maxaa yeele caruurta ee wax qaadasho xumadoodii ayaa meesha mataqaanaa ka dhalan karaysa maxaa yeele ilmaha haddii caruurta lagama jiro oo caloosha laga qabto oo saxaradii ay dhig noqoto oo docoshadoodii ay aada u badato ama calool majirkooda oo aada u bato ama shubanka oo mataqaanaa aada u bato cuntada ayaa ilmaha inta badanba ka istaagi karayso marka waxay u keeni karaysaa qandho waxay u keeni karaysaa tabardaro marka waxyaalahaaseyta ayaa hor istaagi karo nafaqeyntii jirka qofka bini-aadanka ee u baahnaa marka waxaa loo baahan yahay in cudurkii si loo hafiyo ee qofka waalidka ah xagga tacliinta iyo aqoontaba inuu mataqaana la kaashado nafsadiisa iyo qofka waayo araga u ah caafimaadka maxaa yeele haddaad doonatid dakhtar ku filan howshaniti ee waxay soo afjarmaysaa si degdeg ah haddaad mataqaanaa meelaha aada eh, ku daysid oo gurigaaga ama mataqaanaa eh, dariskaaga ha ahaado waxay keeni karaysaa cudurkii in la garan waayo ama waqti badan uu meesha ku dhumo marka inta intaas dhicin ilmaha nafaqadiisu waa wacan tahay oo waxay u dhowdahay inaana shubanka kicin marka waxaa loo baahanya si goor hore inaad dakhtarka haddii abaa u geysatay haddii uu dhacaan inta badan shuban eh, waxaa dhacaysa cudurkii inuu sii raawa haddii cudurkii la afjarana inuu qofkii u bogsado ilmaha nafaqada xumo haysa wuxuu u dhow yahay in shubanku uu ku dhaco aad buuna ilmaha kale aga duwan yahay oo maxaa yeelay asagu aad iyo aad ayuu mataqaanaa macluusha aga muuqataa oo ilmaha inta badan carada ayay cunayaanba marka maqaarkooda iyo jirkoodana aad iyo aad ayuu ugu liitaa ilmaha kale maxaa yeelay labada cudur aan soo sheegnay kawakshiko iyo mataqaanaa marmaris waxay ka dhalatay cudurada mataqaanaa bacteri- bro- brotiin xumada ayay ka dhalatay marka brotiin xumadu shubanka way zaaidin karaysaa oo shubanka waxaa soo socda barnaamijyo ah in mataqaanaa bakteriyada iyo viruska qaar kamid ay keenaan shubanka waxyaabaha badan ee keena marmarka ee, daawooyinka gaar kamid ah ayaa mataqaanaa keeni karaya marka waa in aad kala garatid marka ee, haddii qofku daawooyinka qaar kamid ay shubanka keenayaan in aada u qaadanin in wixii ay noqodeen ee, bahal jirkaaga ku jira ama infection jirkaaga ku jira maxaa yeelay daawooyinka laasitifada loo isticmaalo ee caloosha lagu bixiyo ayaga naftigooda waxay ka qayb qaadanayaan shubanka ayay ka qayb qaadanayaan marka em, wayna iska istaagi karaan mar haddii daawooyinka qaar mid kamid ah jirkaaga ay u keeni karayaan dhibaato intaa ka badan waxaa loo baahan yahay inaad istaajisid oo qofkii bini aadanka ahaa shunka inuu iska ilaaliyo shunka iska ilaalintiisa ayaa waxaa ku ah adiga ee, nafaqo marka aragti caloosha in aad dejisid oo caloosha mataqaana nadaafadeeda aad ku dadaashid oo dadku waxay dhan calooshaana fadhiisatay ee, ma haysano mataqaana ee, wax barbax ah marka waxaa weeye daawooyinka laasitifada ah ha markaasi tii waa la siin karaa qofka biniaadanka caloosha markii ay ku daahdo ee, raashinku ku daaho ama saxarada jirkaaga ay ku daahdo waxay keeni karaysaa inaad ee, nafaqadii aa u baahneed aad qaadanin oo dhibaato kale ayaa meesha ka dhalanaya nabraa ka dhalanayo oo infection ayaa ka dhalanaya daahitaankaasite oo marka qaarkood marinka saxarada ayaa waxaa ka dhalanayo ee, nabraa ka dhalanayo oo u taqaanatiin baasbaabsiir iyo cuduro kale oo loo yaqaano ee, infection kale madhacirka ku dhaca oo loo yaqaana mataqaanaa broctite marka waxaa loo baahan yahay in aad ka taxadirtid ee dhibaatada keeni karaysa in nafaqada jirkaaga ay si degdeg sii ku baxdo siiba caruurta marka ee, waxaa loo baahan yahay in ee, cudurkaadka loo joojin lahaa waa gogosha loo nadiifiyo waa in musqulihii la nadiifiyo waa in weelasha la nadiifiyo waa in mataqaanaa ee, ilmaha markay matagayaan ama ay shumayaan in meel gaar ah shubankii lagu hakiyo oo la siiyo weelasha iyo musqulaha marka ee, qashinka xataa jiridka ah waa in laguba maxaa yeelay shubanka qaar kamid ah bahlaa la socdo marka ilmaha ilinka ay ku mataqaanaa ku kaashaan ama ku saxaroodaan ilmihii kale ayaa meeshii fadhiisanayo oo dadkii caga-la-aanta ahaa ayaa meeshii soo istaagi karaya marka cudurkii saas ayuu ku gudbaya oo biyaha warooyinka fadhiya ee, ugu gudbi karaa oo qofkii kusoo istaagay saxaradii ama kaba-la-aanta ahaa ama caruurtii ku cayaaraysay meeshii shubanka mataqaanaa ee caruurta kale ee ku shumaysay wuxuu ku dabaalan karaa warooyinkii ama mataqaanaa meelo biyihii fadhiyay bulshada kale inteeda kale sidaas ayuu cudurka ugu gudbayaa
sidaan horeyba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim u ah marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa qalqal waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen haddii aad qabtaan su-aalo ku saabsan barnaamijkani fadlan inala socodsiiya ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afartan iyo laba labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaan idinkugu celiya codka rajada dadka sanduuqa boosta afartan iyo laba labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan
Thank you.
kulule laga helo Dukuralale iyo arwey ka soo dhici, caafimaadka laga helo. Hadalkiida ka weeyay, cudurkii ku waayo, barakaaga adigay. Thank you.
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestani haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanayay kitaabka nolosha inuu soo jeedinaya ismaaciil mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay walaalaha iyo hooyada nebi ciise inta ka horeysana aynu dhegaysano qasiidadan
inankagiyo inankagiyo qalbigaaga isi inankagiyo inankagiyo qalbigaaga isi waan caddaynayaa qalbigaaga inankagiyo ikaalay waan safaynayaa qalbigaaga ikaalay maanta inankagiyo iminkaada wadnahaaga isi inankagiyo iminkaada wadnahaaga isi waan ku sugayaa inankaygiyo imikaada ikaalay waan ku sugayaa inankaygiyo ikaalay maanta inankaygiyo imikaada dembigaaga ikee inankagiyo imikaada wadnahaaga ike waan ka saarayaa dembigaaga imikaada ikaalay waan ku sugayaa inankaygiyo ikaalay kaalay
dhegaystayaal mudanow maanta casharkeenna waxaa wax ku saabsan walaalnimada runta ah sidaan horey u soo aragnay waxaan aragnay inuu ciise yidhi ani nabad ma keenin laakiin waxaanu keenay seef seef taas oon u aragnay inay tahay qofka asaga rumaystaa inuu u laheen saaxiibtinimo iyo waalidnimo iyo caruurnimo uu dadkiis la leeyahay waayo qof kastoo asaga aaminaa waxaa dhex imaanaya cadowtinimada maantana bal aan aragno walaalnimada runta ah oo ciise lala yeeshan karo misene yaa walaalihiis ah yaa waalidkiisa ah waxaanu ka akhrinaynaa ayadaha afartan iyo lix ilaa konton ee cutubka laba iyo tobanaad ee matayos intuu weli dadkii badnaa la hadlayay ayaa hooyadiis iyo walaal- walaalihiis dibadda taag taagnaayeen oo doonayeen inay la hadlaan mid baa ku yidhi bal eeg hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda taagan oo doonaya inay kula hadlaan laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi kii u sheegay yaa hooyadii ah oo walaalahay ah gacanta ayuu xertiisii ku taagay oo oo yidhi waa kuwan hooyaday iyo walaalahay waayo ku alla kii yeela doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa walaalkay iyo walaalahay iyo hooyaday ah walaalayaal walaalnimada runta ah waxaan ka arkaynaa in ay tahay xariir dhib dhab ah waayo haddii aan xariir dhab ah iyo isku niyid iyo isku ficil iyo isku wada hadal aan ahayn ma noqon karno walaal- waayo walaaltinimada adduunku waxaan ku xisaabtanaa inay tahay waxyaalaha ka mid ah waxyaalaha adduunku waayo mar baa laga tegi doonaa ciise inta waxaa u imaaday waalidkiis oo hooyadiisa iyo walaalihiis oo markii loo sheegay oo lagu yidhi walaalaha iyo hooyada ayaa dibadda kugu sugayeen wuxuu yidhi walaalahay iyo hooyaday waa kuwan wuxuu gacmihiis ku taagay dadkii asaga dhegaysanaya xertiisii oo wuxuu ku yidhi waa idanka waayo walaalahay iyo wa- iyo hooyaday waxaa waaye kuwa doonis ilaah aabbahay jannada ku jiro suubiya waayo tan wuxuu ka wadaa kuwa asaga dhegaysta eradiis dhegaysta oo ku dhaqma oona aamina ayaa walaalihiis ah ayaa hooyadiis ah taas darteed seefta uu ciise sheegayay waa asaga iyo doonista ilaah kuwa suubiya waayo laba isku meel ma gasho mugdi iyo nal nalka hadduu jiro mugdigu inuu maqnaadaa mugdigu hadduu jiro nalku inuu maqnaadaa haddana waxaanu arkaynaa haddii aanu ciise aaminayno waxyaalaha adduunku walaaltinimadu waalidnimadu iyo wax kasto waxay noqonaysaa in aan maaragtaa aan ku dhaqmi karin labadaba waayo horena waxaan usoo aragnay in laba boqor aan loo adeegi karin waayo mid baan si fiican looga adeegaya mid kalena laga tegaya haddaba haddii aan u go'no ciise masiix waxyaalo badan aan ka tegaynaa waxaanu ka tegaynaa isjecalka aan adduunka ku leenahay iyo walaaltinimada laakiin isjecalka iyo walaaltinimada haddii tahay mid qofka walaalka waalidka ah hadduu yahay mid ciise aaminsan oo ereyadiisa adeeca oo rumeeya walaaltinimada dhabta ah waa taas waalidkeenna hadday yihiin waalid oo ciise masiix aaminsan ereyis ku dhaqmaa oo aaminsan inuu yahay ka nimcada keenay runta ah oo dembi dhaafka ah oona xariir la yeelano waa noqonaynaa waalid dhab ah way noo ahaan karaan waalidkayna laakiin haddii waalidkayna oo jir ahaan noo dhalay hadday noqdaan dad aan masiix ahayn oo masiix aaminsaneen oona masiix aamino waxaanu u tegaynaa kuwa masiix aaminsan kuwaas ayaa noo noqonaya waalidkayna iyo walaalahayna oona isku noqonaynaa isku dhaqan haddii kale waxaan noqonaynaa dad aan meelba haysan haddii aan waalidka adduunka dartiis ama walaaltinimada adduunka darteed aan ciise u gefno bal maxay tahay waxyaalaha aan hadhow filayno abaalgudkeeda waxay noqonaysaa naarta waayo wax ciise aan ku dooran karno adduunkan ma jiraan ciise waa asaga iyo asaga le isku keen dooran karnaa laakiin adduunkan aan joogno ciise kuma dooran karno maal kuma dooran karno taajirnimo kuma dooran karno wax kasta waalidnimo laakiin waxaa waaye hadduu noo yeero waa inaan aaminaa oona ku dhaqanaa siduu nala rabo iyo cafiska weligeed ah aan ku noolaano haddiin rabno waa inaan ciise aaminaa saas iyo nabadgelyo ilaah ha nagu gargaaro ha naga dhigo kuwii asaga u deeca
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudan oo maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkan aynu nagala socoteen waa idaacaddii afka soomaaliga adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaal barnaamijyadani aanu idiin soo diino mar walba waxaan ka codsanaynaa inaad si wacan usii dhegeysataan ciwaankannagana waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afartan iyo laba labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afartan iyo laba labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dabaraday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaynoo hayay misisniye mongo intaynu markaan hawada dib ugu kulmayno sidaa nabadgelyo